من رحمة خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم إن صلحت أصلحت الدنيا
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan darsiga koowaad ee kitaabka qawaacidun fi tarbiyati waalcusra waxaana soo jeedinaya sheekh cabdul'ilaah ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى waxaynu halkan ka bilaabi doonaa kitaabkii ahaa qawaacdun usariya qawaacdun usariya oo iska lahaa adictor usaama zaydaan cabduraxmaan kitaabku walaalka wuxuu ka bilaabay muqadimada wuxuuna kaloo ka kooban yahay ilaa afartan qaacido oo wadaalka ku magacaabay qawaacid usariya wuxuu ka bilaabay ahmiyat اlcusra wa taraabudiha fi lislaam ahmiyada ay usradu ku leedahay ama qoysku ku leeyahay xagga islaamka iyo siduu islaamku ihtimaamka u siiyey ayuu ka hadlayaa walaalku marka waxyaalaha uu ka hadla kaga hadlay maxaa la yihahdaa qaacidada wuxuu leeyahy usradu waxaa weeye horta waa shaygii fitrigaha dabiicigaha oo ilaahay ugu talagalay nolosha bini aadamka uu ugu talagalay markaas waxa wey ilaahay wuxuu ku beelay labadii qof ama dadki wuxuu ka dhigay lab iyo dhadig isla markaa qolo kasta wuxuu ku beeray jacayl iyo hilow oo darafka kale u qabo raggiina dumarkii ayay u baahan yihiin dumarkuna ragga ayay u baahan yihiin sidaa darteed ba ilahay jacayl buu isugu beeray oo labadooda ka dhexeeya oo ilahay wuxuu leeyahay wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma waxaa jacaylkaas iyo mawadada loo dhexdhigay dadkaas inay wada noolaadaan oo shakli dabiici u noolaadaan oo xaslooni iyo deganaansha ay ku jirto halkaan oo ka bilaabmo tarankii ummadda oo ka bilaabmo iyo tacmiirkii la camirayay adduunyadan lagu noole ilahay wuxuu ka dhigay warka guurka ahamu maqaasidi takwiin alusra markii usro la sameynayo guur bay ka bilaabmaysaa waxaa faa-iidooyinka ka jira kamida guurka ku jira waxaa kamid ah tandiimu adaaqa jinsiya qofki waxaa ku abuuran basharka ah waxaa loo yaqaano adaaqa jinsiya ama baahi uu qofka kale u qabo oo xagga galmada uu qabo marka in waxaa la rabaa in la nidaamiyo oo de in qof aduu doona isaga tasrufo lama rabee in usro la sameeyaa la rabaa waxaa kaloo faa-idada ku jirta usro in la sameeyo waxaa kamid a biqaa aw baqaa nooc al insaani dadku inuu sii baaqi noqdo haddaan guur iyo isdhali jirin de dadku acmaar kooban bay leeyihin adduunka iska baaba-aya waxaa kaloo ka mid ah xusnu tarbiyati lilajyaal alqaadima in si wacan loo tarbiyeedo filka soo socda hadii waxdaan usra jirin aaba iyo hooyo ilmihii ka warhaya ayan jirin ee ilmuhu iskaga dhasho dariiqa aan sax ahayn dee wax tarbiyadiisi maaragtay gacanta ku qabanaya ma laha waxaa kamalo kaloo ka mid ah ahamiyadda uu usradu leedahay ama guurka u leeyahy ummadda cimaarat l ard dhulka in la camiro ilaha ugu talagala dadka inuu camiro dhulka ku noolaado ay camiraan waxaa kaloo kamid a xifdu al ansaab in la xifdiyo dee waxa la yidhaahdo maaratay abtirsiga oo dadkii de ay qofka qof loogu abtiriyo oo dadka isdhexyaacaya noqon oo la kala garto qof kasta meeshu kasoo jeeday marka islaamku isagoo meelaha aynu ka garanayno ama ka arkayno inuu aada ihtimaam u siiyey usrada ama qoyska islaamka u siiyey waxaa kamid ah wuxuu aada xoogga u saaray oo booriyey gisguursado oo usro la sameeyo labadaasna wuxuu ka dhigay min ajali acmaal guurka iyo usrado la sameeya waa acmaasha kuwa ugu fiican weeye waana min sunani lmursaliin sunayaasha waxa weye rususha lagu yaqaanay rususha way guursan jireen saan ognahay taa waxaan ka garanaynaa markii laba saddex nin ay u yimaadeen xaasaska nebiga sal alla ly slam ay weydiiyeen cibaadadiisa iyagoo ka wareysanaya waa tii ay maaragtay ummahaatulmuminiin u sheegeen nabiga suu cibaadeysto iyo xaalkiisa uga warrameen marka waatay la yaraatay cibaadada nabigu sameynaya nimanka way la yaraatay saddexdaa nin waxay rabeen inay weydiiyaan siduu nebigu u cibaadeysto len qofka ugu warramoon ee nebiga cibaadadiisa ka warrama waxaasaskiisi uu la noolaa markii u yimaadeenoo dumarkii ama hooyooyinkii umahaat muminiin ay u warrameenna nimankii xoogaa cibaadadii nabiga la yaraatay waatuu xadiisku ahaa oo waxaa inoo warinaya xadiiska anas ibn malik baa inoo warinaya waatuu ahaa qaala jaa halaathatu rahadin ilaa buyuuti aswaaji الnabiyi salى اllahu alayh wasalam yas'aluuna can cibaadati الnabiyi salى اllahu alayh wasalam falama akhbaruu kaanahum taqaaluuha faqaaluu waayna naxnu min الnabiyi salى اllahu alayh wasalam qad qufira lahu ma taqadama min danbih wama taأkhar qaala axaduhum ama ana fainii usali leyla abada waqaala alakharu ana asuumu dahra walaa ufdir waqaala alaakhar ana actazilu الnisaءa falaa atzawaju abada fajaءa rasuulu اllahi salى اllahu alيy wasalam faqaala antum antum aladiina qultum antum antum aladiina qultum kada wakada ama wallahi inii la akhshaakum lilah وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني نبي wuxuu leeyahy qofka sunnadayda maaragtay naca ummadda ka mid maaha marka saddexda nin mid uu yidhi anigu habeen oo dhan waa taagnaanaya ma seexanayo kii kalena uu yidhi anigu waxaan soomayaa maxaa la yidhahdaa waktigoo dhan maba afurayo soom baa nafteeda ku dhama waqtiga ku dhamaysanaya kii kalena yii dumar baan ka fogaanaya weliga ma guursanayo oo guurkaas uu diiday nabigu waa ka markaa waa ka odhanaya sal alla ly salam wallahi inii la akhshaakum lilah wa atqaakum lah qofka idinku cabsi badan agga xagga ilahi waa aniga wey laakiin anigu wuxuu leey nabig sal sl asuum waan soomaa waa uftir waana afuraa ee waqtigo dhan soon suuma bixiyo wa usallii wa arqud waana tukadaa waana seexdaa habeenkii wa atasawaju nisaa dumarkana waan guursadaa faman raqaba can sunnatii falaysa minii qofkii sunnadeeda iska diida igabad maaha ee dariiqayga kuma toosna weeye ummadayda toos toosna kamid maaha waxaa kaloo ka muuqanaysa walaalku qaacidada maarata muqadimada inoogu sheegayaa qur-aanku inuu adkeeyey in la isguursado uu xoogga saaray oo kasoo qaaday min acdami minani wal aayaat waxaa weeye qur-aanku aayaad buu ku sheegay guurkan iyo dadkan isguursanaya isjeclaanaya maarka wada noolaanaya min aayaati illah buu qur-aanku kasoo qaaday qaala allahu tacaala wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadata waraxma taasaad ka garanaysaa faa-idada ay leedahay maaragta iyo ahmiyadda islaamka ku leedahay in qoys la sameeyo oo guurku uu jiro waxa laysku maaragtay usro lagu sameeyana dee guur guurku ka bilaabma waxaa kaloo meesha ka cad inuu diintu ay ay sahashay oo maarata fududeysay guurka guurka ay maarata fududeysay oo aada u fududeysay qofkii rabaa in naftiisa xumaan ka dhowra faaxisho ka dhowra guurka ayuu ku badbaadayaa marka arrinta iyadaana way fududay guurka waa la fududeeyey islaamku waa fududeeyey can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله صدح إله با سكوات بيالي إنو مارت وكالمين أيو صدح راس واقوه المكاتب الذي يريد الأداء وقف أضونها أو سيد كيسي أمنك إسكالها ربا إنو مارت حريه oo marka xorriyadiisa maal dhaafsanaya inuu shaqaystu rabaa oo sayidkiisa uu maal siiyo maxaa la yidhaha isaguna uu xor saan xora noqdo addoonnimada ka baxo kaa ilaahay uu kaalmeynaya hadduu niyaddiisu ay tahay inuu bixiyo wixii lagu heshiiyey isagii sayidkiisu ku heshiiyeen xoolihii ay ka tahay dhab ka tahay inuu bixiyo si dhaba iyo ikhlaas ay ka tahay ilahay uu ku kaalmeynayaa wanaakixu aladii yuriidu alcafaaf qofkii guursanaya oo guurka uga jeedo inuu naftiisa xaaraan iyo faaxisho kaga dhowro kaana ilaahay uu u kaalmeynayaa walmujaahidu fi sabiil illah qofka mujaahidka ilahay dartuu dagaalamayna ilahay wuu kaalmeynaya saddexdaa ilah baa isku waajib yeelay inuu kaalmeynayo markaa saddexdaas arti waxaa kamid a annaakixu alladii yuriidu alcafaaf baa kamid a ilahay inuu kaalmeynayo oo u fududeynayo hawlihiisa insha allahu tacaala arrinta kale ku cadaynaysa islaamku inuu maaragtay oo xoog saaray qoyska iyo iyo usrada waa amarka la amray shabaabka dhalinyarada waxaa la amray inay guursadaan baa la amray oo xadiiska nebigu waatuu ahaa sala allahu alay wasalam yaa macshara ashabaabi man istadaaca minkum alba'ata falyatazawaj waman lam yastadic facalayhi bisawmi fainahu lahu wijaa dhallinyaradii baa lala hadlay waxaa dhallinyaro qofkiini awood u leh inuu guursado ama awood u leh awood waxay noqon kartaa midii maalka iyo nafaqadii iyo inuu helayo waxay dug- qoyska- qoyska ku dhisi lahaa ama ku maamuli lahaa iyo tii raganimada labadaba waa la iska rabaa marka waxa- man istadaaca minkum alba'ata falyatazawaj qofkii awood u leh mid maal iyo mid awood badanba u leh iyo maaragtay hawshaa ka bixi kara inuu guursado ayaa la amray waman lam yastadic midkii aan awood u lahayn inuu guursado fa calayhi bisawm ninkaas marka waa inuu iska soomo fa inahu lahu wijaa soomkaasaa u noqonaya wiqaaya iyo wax ka dhowra faaxishada inuu ku dhaco oo soomku wuxuu jebinayaa raqbadii shahwada ayuu jebinayaa qofkana qalbigiisa taqwuu ku beeraya taqwadaas oo wixii xumaa ka ilaalinaysa arrimaha kale ku cadaynaya inuu maarata islaamku uu qoyska xoogga saaray iyo guurka inuu maarata aada usoo dhaweeyey ama aada u fududeeyey Eh, waxaa ka mid a iyadana islaamku qof kastoo labada qof ee maarata reer ka dhisaya mid kasta waxaa la siiyey ixtiraamka kale inuu ixtiraam ixtiraam kaamil baa la siiyey Aga- ama dhadig ha noqdo ama lab ha ha noqdee labada qof mid walba in ixtiraam kaamila la siiyo oo dhinaca kale ixtiraam ayaa la rabaa midda kale islaamku aabaha iyo hooyada wuxuu kale mas-uuliyu saaray mas-uuliyad weyn buu saaray oo inay ilmaha ay tarbiyeeyaan taana qoysku unbay ku iman kartaa oo reer dee maarata wada nool oo is- wax- maarata qoys sameeyey baa samayn kara arrintaas laakiin ilmuhu hadduu dariiqa qeyr sharciya ku dhasho oo aabihiisa aan la garanayn dee wax tarbiyeeyay ma helayo mas-uuliyadda aabihii hooyada la saaray xadiiskan inoo cadaynaya can cabdillaahi ibni cumar أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول فالإمام راع وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول والمرأة الراعية على بيت زوجها وهي مسؤولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول ألا, كل ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول mas-uuliyad weeye markaa guurka weeye oo tarbiyadii ilmaha wax ka imanaysa iyo ilmihii maaragtay iyo maaragtay sidii loola dhaqmi lahaa iyo qof kasta qofka kale xaqiisa si uu gudan lahaa mas-uuliyadda uu qaaday uu kasoo bixi lahaa baa ku jirta waxyaalaha waxyaalaha ku tusaya inuu islaamku xooga saaray ama aada u u daneeyey guurka iyo qoyska in la sameeyo Eh, waxaa lagu farad yeelay qofka muslimka silatu raxim inuu qaraabadiisa xiriiriyo dee qaraabaduna xagga guurkun bay ka timaadaa iyo xagga iyo naska labadan bay ka timaadaa taas waxay ka dhigan tahay qofka muslimka waxaa weeye inuu la xiriiriyo inuu xiriiriyo oo u ixsaanfalo qaaribtiisa dadka maarata qaraabadiisa ah ama xagga aabbaha ha ka yimaadeen ama xagga hooyada ha ka yimaadeen si- sida maarata walaalaha oo kale iyo gabdhaha walaalaha oo kale iyo hooy iyo maarata adeerada iyo eedooyinka abtiyaasha iyo habaryaraha iyo waxay sii dhaleen waxaas oo dhan waa qaraaba wey arrintaa islaamka wuxuu ku tiriyay min acdami alqurubaat wataacaat waxyaalaha ilaah loogu dhawaado kuwa ugu waaweyn buu ku tiriyay in qaraabada la xiriiriyo wuxuuna islaamku ka digay eh, min qadiicatihim in dadka iyaga la gooyo ama la xumeeyo taana wuxuu ku tiriyey warkisaa sameeyey min alkabaa'ir kabaa'ir dunuub baa lagu tiriyey qaala sala allahu alayh wasalam laa yadkhulu ljannata qaaticu raximin jannada ma gelayo qof qaraabadiisa gooyey ayaa meesha u taalla qofkii qaraabada xumeeya islaamku wuxuu kaloo maarata aada ugu dadaalay eh, inuu maaragtay ku dhex abuuro dadka isqadarin iyo ixtiraam aab- aabbayaasha la ixtiraamo iyo hoyooyinka la ixtiraamo oo loo qumo kaalmadooda iyo maaragtay kawarhayntooda iyo u adeegooda weliba hadday sii weynaadaan oo da-da kugu da-da kugu gaadhaan agtaada ku gaboobaan marka waxay cinaayo gaaray u baahan yihiin iyo si gaara in loo dhaqaaleeyo ilahay wuxuu leeyahay waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana ima yabluqana cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowla kariima aayaadkaas oo dhan waxayna tusayaan maaragtay laba sida loola dhaqmayo labada waalid wax xumaana in laga dhowrayo in garabka loo raaricinayo in loo ducaynayo in loo duceeya layna faraya islaamku waxaad kaloo ku ogaanaysaa inuu usrada iyo qoyska uu aada xooga u saaray oo daneeyey Eh, islaamku wuxuu ilaaliyey xuquuqda abnaa walbanaat xataa iyaguna xu- kuwa la dhalina xuquuq bay leeyihiin wuxuu inagu waajibiyey inaynu ab- u cadaalad falno waxaan dhalay ayna ka- u kala eexan oo ay noo sinaadaan hadday gabdho yihiin iyo hadday wiilal yihiinba aynu qaarna maaragtay eh, qaarka kale uga eexan xagga nafaqada hadday tahay iyo umuurta maaragtay iyo dhinac kasta ha noqotay inaan u kala badin ilmaha hataa mid wax siinana ka kale inaan siino عن النعمان بن بشير أن أمه بنت الرواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت ابني لابني فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت الرواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم قال أكن لهم وهبت لهم مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور حديث كان وحنو شيغيا صحابي وينا النعمان بن بشير وحنو سو ورنيا hooyadii oo bint rawaaxahayd in aabihii weydiisa oo tiri wiilkaygan waxaan rabaa inaad inaad hibo siisid xoolahaaga wax ka siisid wuu ka warwareeyo aabuhu sida muuqata markii hore markii dambe wuu ogolaaday inuu wiilkan hibo siiyo ama hadiyad uu siiyo markaasay hooyada waxay tidhi raalli kama noqonayo wax wiilkayga aa siisay ilaa nebigu markhaati ka noqdo nebi maxamed hortiisa ha ku siiso markaasuu nucmaan wuxuu leeyahy aabahay baa gacanta i qabtay nebigii wuu ii geeyey sala allahu aleyh wasalam wa anoo maalintaana wiil yar baan ahaa nebigu ii keenay markaasuu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow ina umma haada bint rawaaxa acjabaha an ushhidaka calaa aladi wahabtu liibniha nabiga ilaahayow kan hooyadii ina rawaaxa ah gabadha ina rawaaxa kan dhashay wiilkan numaana dhashay waxay jeclaatay inaan kaa markhaati geliyo ku markhaati gashado waxaan wiilkeeda siiyey aduu markhaati ka noqoto nabigu markaa wuxuu yidhi faqaala rasul lah sal slam yaa bashiir waa wiilka aabihi bashiirow alaka waladun siwa haada caruur kale ma leedahay aan kan ahayn qaala nacam caruur kale aan leeyahay faqaala nabigu markaa wuxuu ku yidhi akun lahum wahabta lahum mila hada mid kasta intaan in leeg ma siisay ilmahaaga mid kasta intaan leeg mau hibaysay oo ma siisay qaala laa qaala falaa tushhidnii idan aniga haddaba hay markhaati gashan fa innii laa ashhadu calaa jawr dulmiga anugu kama markhaati kacee dulmigan aniga markhaati ha iga dhiganin marka waxaa ka muuqata ilmaha haddaad mid wax siisid ka kalena waana inta in leeg ama xil lamida siiso wa ilaa haddii kale dulmi baad ku dhacaysaa cadaalad xuma meeshaa ka imanaysa sidaa darteed usraddu waxay leedahay ahamiyad weyn bay ku leedahay nolosha muslimiinta nolosha muslimiinta ku leedahay ayay ku leedahay marka walaalka wuxuu kaloo inoo soo bandhigaya kitaabkan bal dariiqadu u raacaya ayuu inoo soo bandhigay markuu muqadimada ka baxay wuxuu leeyahay kitaabka wuxuu ka kooban yahay afartan qaacido oo giddigood axaadiis iyo lagu dhisay iyo iyo aayaad qaacido kastana wuxuu leeyahay sharxi gooniyaan saarayaa qaacido kastana waxay leedahay ahdaaf iyo ujeedooyin gaara kadibna xoogaa bidhaaminaan sameynayaa marka dambana su-aalaan dadka weydiinaya oo munaaqashaan la gelaya ayuu leeyahay ahdaafta caamka ee kitaabka laga leeyahayna walaalku inoo soo bandhigay oo wuxuu leeyahay tahiilu shabaabi walfatayaati almuqbiliina cala zawaaj liiqaamati xayaatin saciida hadafka ugu weyne laga leeyahay kitaabkan wuxuu leeyahay in maaragtay loo diyaariyo gabdhaha iyo wiilasha guurka doonaya inay guursadaan siday nolol fiican u gaari lahaayeen oo qoys fiican u dhisi lahaayeen waxaa kaloo kamid a buu ku leeyahay bayaanu khuduurati taahuri can isawaaji calaa cala alfardi walmujtamac waxaan caddaynayaa buu leeyahay kitaabka waa caddaynayaa khatarta ku jirta qofku in guurka dib u dhigto oo khatartaas waxay qofka fardigana way ku dhacaysaa bulshadana way ku dhacaysaa oo guurka in dab loo dhigo dhibaaba dhib badan baa ka imanaysa waa in hore loo guursado dhalinyarada hore u guursadaan waayo qofka hadduu guur la-aan ku weynaado waxaa laga yaba inu faaxisho iyo wax daran u leexdo oo mujtamaca uu fasaadiya laga yaaba waxaa kaloo kamid a buu ku leeyahay tawdiixu alaaliyaat alwusuuli lizawaaji naajix waxaa kitaabku caddaynayaa dariiqii loo loogu gaari lahaa guur guur hagaaga oo toosa dariiqii lagu gaari lahaa waxaa kaloo kitaabka ku jirta kuleeyahy atacarufu calaa mahaaraati tarbawiyati labna sida ilmaha loo tarbiyeeyo ayaa laga baranaya buu leey kitaabka waxaa kaloo ku jirta atacarufu cala alxuquuqi azawjiya waxaad baranaysaa buu kuleeyahy kitaabkan ka baranaysaa maaragtay labada sawj ama labada isqaba xuquuqda isku leeyihiin waxaa kaloo kitaabka kuu sheegaya buu yihi alxahu calaa ahmiyati bari lwaalideyn wuxuu boorinayaa ahmiyadda ay leedahay labada waalid oo loo samafalo dadka loo jeedo kitaabkan loo qoray waa maxay inay ka faaisan la rabo alshabaabu walfatayaatu almuqbiliina calaa zawaaj dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha ay raba inay guur guurka u diyaarsan inay guursadaan raba ayaa loo loo qoray kitaabkan buu leeyahay waxaa kaloo loo qoray al-aabaa walummahaat aabayaashii hooyooyinka iyagana kitaabkan sida ilmaha u tarbiyan lahayn baa laga barayaa iyo sa wada dhaqmi lahayn labadooda almucalimiin baa isagana loo qoray mucalimiinta wax tarbiyanaysa ilmahadii wax baraysa kitaabkan wuu khuseeyaa maraakisu tadriib alusrawi alusari taasna waa loogu talagalay oo qolyahan maarata qoyska danahooda ka shaqeeya ee dadka waaniye ee istishaarada lala sameeyo qoladaan inay ka faa'idaystaan baa loogu talagalay buu leeyahay hada wabillahi towfiiq wasal allahu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin darsigeena horanaad galabta inta ayaynu ku joojinana insha allahu tacala من رحمة خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم إن صلحت أصلحت الدنيا عاش الإنسان بخير حياة عامل أبناءك بالحسنى رفقا ليحب الطفل أبا ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول